إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إilى yوم الdiin أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam waxaan soo gaarnay xadiiska tobnaad oo ka hadlaya qaabka iyo kayfka loo dahiro wixii eygu afgeliyo وعn abi hurayraةa raضي الlه عanهu qaal qaala rasuululaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam duhuuru inaa'i axadikum qof idinka mid ah weelkiisa daahir noqoshadiisa idaa waqtigii uu daahir noqdo walaqa uu afgeliyo fiihi dhexdiisa alkalbu ey an yaqsilahu inuu dhaqo weeye sabca maraatin toddoba goor toddobadaasoo uulaahunna midka ugu horeeyo masxuubun lala saaxiibiyey bituraabi caro akhrajahu muslim ayaa xadiiska soo saaray wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaaday lafdigaasoo lahu muslim u sugnaaday fal yuriqhu marka hore horta biyaha haddaadiyo weelka ku jira weli tirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday ukhraahunna mid ka mida toddobada oo amase uulaahunna midda ugu horayda masxuubun waa mid lala saaxiibiyey bituraabi caro lala saaxiibiyey xadiidka waa xadiid saxiixa imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey lafdiga ugu dambeeyana imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyey wuuna saxiix yeelay imaamu tirmidi laftirkiisu oo waa xadiid saxiix ah ayuu yidhi sheekh naasuddiin albanina wuu saxiix yeelay xadiidka wuxuu faa-iideynaa ey inuu najaas yahay taasuu faa-iideynaya xadiidku kow oo nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam duhuuru inaa'i axadikum duhuur bidami daa da-da waa la goda waxaan xalay soo barannay dahuur oo bifatxi daa dahuur maxaa loola jeeda xalan soo ogaana inay tahay ismun limaa yutadaharu bih shayga lagu daharo qaata magaciisa wey laakiin da-da marka la godo macnuu waa isbedela waa masder waxa weeyaan waa dahaaro qaadashadii laftirkeedu waa masderkii oo waxa weeye weelkan daahir noqoshada uu daahir noqonaayo waxay ku imaan kartaa toddoba in la dhaqali marka duhuur marka la yidhahdo waa ficilkii oo ah dahiridii marka dahuur la yhahdo lakin waa shayga lagu dahaaro qaadana duhuuru inaayo xadikum qof inin ka mida weelkiisa daahir noqoshadiisa idaa waqtigii uu daahir noqdo walaqa uu geliyo fiihi weelka dhexdiisa alkalbu eygu uu afka geliyo wuluuqa waxaa la idhahdaa eygu carabka shayga markuu geliyo oo biyaha markuu cabayo eygu carabkuu geliya marka intaas waxay tusaydaa eygu inuu afkiisu najaas yahay sababtoo ah waxaa la yidhi sidaanuu ku daahir noqon karaa macnaheeda awal daahir ma ahayn wey shaygana waxaa la idhahdaa wuu daahir noqonaa laba shayaa laga dahiraa shayga xada iyo najaas xada waxaa la yidhaahdaa maa awjaba alguusl aw ilwuduu wixii qubays waajibiya ama wixii weysaqaad waajibiyaa la yidhaha xada waxaa kaloo wax laga dahiraa najaasu marka lama suray karo weel laguma suray karo xada oo weelka xada kuma dhaco weysana kuma waajibto qubaysna kuma waajibo weel waxaa laga dahiraa marka maxaa soo haray waa najaaso bis ilaa labadaas unbaa wax laga dahiraa dahaaraqaadashadu labadaas unbay ku xidhanta imaa in xada laga dahaaro qaato wa imaa in najaas laga dahaaro qaato weel marka xada kama suurtaabo waxaa soo haray marka waa najaaso waxaa halkaas ku caddaatay inuu najaas yahay weelkaas eygu afka geliyey taasaa caddaatay marka taasaa caddaatay afka kaliya miya mase waajibka oo dhan waxa najaasta ah jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen in eyga najaasadiisu dhammaan jirkoo dhan tahay jirkoo dhan inay tahay ee aysan afka kaliya ahayn afka maxaa looga cabiray afka waxaa looga cabiray eygu markuu yimaado weelka lug ma geliyo ee wuxuu geliyaa afka sababtoo biyuhu rabaa inuu ka cabo ama waxu rabaa inuu ka cuno marka sida haalibka ah eygu waxa uu weelka gelinaa waa afka marka shaygii haalibka hayaa laga cabira waxaana la yidhaahdaa maa kharaja makhraj alhaalib falaa mafhuuma lahu shayga haddii sida haalibka laga cabiro mafhuum lagama qaato macnaheedu ma ahan afka ma ahan inta kalaa daahira lagama fahmo maa kharaja makhraj alhaalib sida haalibka wixii laga cabiro mafhuum lagama qaato mideeda kale eyga afkiisa xibno ka liitaa ku yaalla oo maalan eyga meeshuu ka kaadiyo iyo meeshuu ka saxaroobaa way ka liidataa afkiisa soo ma ha eyga meeshuu ka kaasho iyo meeshuu ka saxaroobaa afka waa ka liidataa way ka liidataa taase marka waxay tusaydaa afka waxa loo cabiray waa sida haalibka weelka meesha uu geliyo marka sida jamaahiiru alcilmi ay ku tageen waa sidaas waana sida sawaabka ah eyga jirkiisa oo dhan waa najaas bacdu alcilmi yidhi ayaa jira waxa weeyaan afka unbaa najaasa sida imaamu maalik iyo daa-uud aahiri labadaas oo waxa ay leeyihiin dhaqidaana la yidhi mayra waa tacabudi sideedaba waa shay tacabudi ah marka naskaan ku gaabsayna laakiin sida ibnu daqiiqulciidba uu yidhi waxa weya alaslu fi laxkaami atacliil axkaamta asal waxa u ah cilo oo weliba la garanayo ciladaasuna waxay tahay sida xadiidkuba caddeeyey waa najaas ee shay iska tacabudiyo oon la garayn loo mayrima ee waxaa loo mayraa inuu najaas yahay soo ma jeedis ila waxa la weelku saasuu ku daahir noqo hali macnaheeda waxa marka hore daahir ma ahan markuu afka geliyo ee waa najaaso sidaas wey sidaas darteeda waa najaas eyga jirkiisoo dhan weliba najaasadu waa saddex najaasa muqallada najaase la adadkeeyey iyo najaasa mukhafafa waa arki doonaa najaas mukhafafa waa wiilka aan laba sano gaarin caana wax aan ahaynna aan quudan kaadidiisa noo imaan doona xadiiskeedu wiilka gabadha kuma jiro kaas kaadidiisu waa najaasa mukhafafa sababtoo ah asaga lama mayro biyo unbaa lagu rusheeyaa meesha lama mayro najaasa mukhafafa la yidhaha eygana waa najaas oo wax wey muqalladoah inta kale oo najaasaana dhammaantood waa mutawasita waa u dhaxayda labadaasay u dhaxayda wuxuu kaloo caddeeyey xadiidku qaabka loo dahirayo eyga najaasadiisa qaabka loo dahira waa in toddoba goor la mayro toddoba goor in la mayro an yaqsilahu waa inuu qofku dhaqo sabca maraatin toddoba mar wax ka yar lama mari lama mayri karo toddoba ayaa ugu yar toddobadaasoo uulaahunna midda ugu horayda toddobadaasoo uulaahunna midda ugu horayda masxuubun lala saaxiibiyey bituraabi caro midda ugu horayda ayaa caro lagu dara caraa lagu shubin biyaa lagu dari markaasaa lagu fujinaa wasaqdiisa iyo jeermiskiisa ayaa lagu fujina lix kaloo ka dambaydana waa la mayri akraja muslim imaamu muslim saxiixiisa waxaa ku sugan riwaayad leh faqsiluuhu sabca maraad wa cafiruuhu haamina toddoba mayroo midda sideedaad careeya inta toddoba mayrtaan midda sideedaad careeya waxay uga jawaabeen ahlucilmiga riwaayaddaas marka toddoba la mayro mid ka midana caro lagu daro caradu waa jinsi gooniya oo wax dahira halkaas marahoo carada iyo biyaha ah ayaa laba laga tirina maxaa yeele caradiina waa mid biyuhuna waa mid saasay sideedda ku noqonaysa riwaayadda oo ah waxa weeyaan mid sideedaad a la caraynaa ah sidaas ahlucilmigu waxa weya ay ku fasireen wa fii lafdin lahu lafdii uu muslim u sugnaaday falyuriqhu ha daadiyo uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam muslim wuxuu wariyey ha daadiyo inuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam weelka wixii ku jiray daadi duu biyo ahaa iyo hadduu caan ahaaba taasu mar kale haddana waxay tusaydaa inuu najaas yahay oysan iska ahayn tacabudi sababtoo ah cuntada in la daadiyaa waa maaldayacnimo waana xaaraan sharciga hadday daahir tahay oy xalaal tahay waxa loo daahidana waa inay hallowday oy najaasowday ee haddaysan nijaas ahayn maal dayacnimay noqoneed mana banaanaateen waa idaacatlmaal ma banaanaateen weliba taasu waxay aad u sii xoojaydaa masaladaan xala ka soo hadalnay oo ah biyaha in waxa weeyaan laba loo qaybiyo biyo badan iyo biyo yar xadka la samaynana waa xadkii nabiga u sameeyey sala allahu calay wasalam oo ah qullatayn hadday yar yihiin nijaasa hadday taabato iyaysanba doorsoomina waa nijaas marba hadday taabato la dhihimaa ma doorsoomina mase ma doorsoomin xadiiskaana kuusii adkayna sababto eyi markuu afka geliyo nabigu daadiyu yidhi sala allahu calay wasalam ma dhihin ma doorsoomin mase ma doorsoomin fiiriya daadiyuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam taas waa deliil cad oo ku tusaya biyaha qullataynka ka yar najaaso hadday taabato in ay najaasoobaya oo aan loo fiirinayn waxa weeye ma doorsoomin mase ma doorsoomin mar kaleeta daliil cad oo kusii tusaya wey lafdigaas bacdu ahlicilmi ayaa isku dayay lafdigaas saxiix muslimka ku yaalla inay cileeyaan oo yidhi lafdigaas fal yuriqhu waa sheeg lafdigaas laakiin ahlucilmi badan ayaa ka jawaabo difaacay oo xaafidulciraaqi uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay ibnulmuraqin ayaa waxa weeyaan ka jawaabay marka waa haabita oo sugan sababtaa waxay dhahdeen cali ibnu musir ayaa la gooni noqdeen cali ibnu musirna waa imaam xaafid muttafaq calaa cadaalati walictijaaji bi waxaa kaloo xadiiska laga qaadan in eyga najaasadiisa marka la mayrayo cara lagu daro laazim inay tahy saabuun laguma bedeli karo shaamba laguma bedeli karo wax kale laguma bedeli karo cara unbaa laga dhigi sababto a naska xadiiska a yidhi caraha lagu daro khalaas wax kale lagama dhigi karo saabuuntu sidaasoo kale u fujinaysaa wasaqda ma dhihi karti sababtoo ah caradu waa shay mudahire keligiisuba wax dahira waan arki doonaa biyuhuna waa shay mudahira najaasadan muqalladadaa marka laba mudahira layskugu dara naskiyaana saas ku soo arooray marka lagama weeco karo oo wax kale waxa weeyaan lama adeegsan karo lafdigaas oo ah tirmiddi uu wariyey oo ah ukhraahunna oo uulaahunna bituraabi ukhraahunna mid ka mida toddobada uu leeyay ow amase uulaahunna midda ugu horayda bituraabi owdaas yaa iska leh waxay ahlucilmigu owdaas waxay yidhaahdeen qaarkood waa shaku raawi oo ruwaadda mid ka mid ah ku shakiyey waana sida daahirka ka ah waxa weeyaan cibaarada imaamu tirmidi oo wuxuu yidhi ukhraahunna ow qaala uulaahunna marka taasuna waxay ku tusaydaa in uu shaku raawi yahay oo raawigaa ku shakiyey ma nabigu tanuu yidhi mase tanuu yidhi haddii marka shaku raawi ay tahay waxaa la qaadanaa riwaayadda hore muslim oon shakigu ku jirin oo uulaahunna leh waxaa kaloo dhici karta yidhaahdeen inay tahay taqyiir oo hadalkaa nabigu yidhi inuu nabigu yidhi ukraahunna oo uulaahunna in nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam haddii nabigu yidhi waxay tusaydaa takhyiir kala doorta wey midda ugu horayda ka dhiga ama mid un mid ka mida waa takhyiir khiyaargelin wey markaas haddii la yidhaha nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam waa takhyiir dooransiin wey marka haddii la yidhaahdo nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam waa takhyiir haddii la yidhi raawigaa yidhina waa shaki si kastaba ha ahaatee waxaa wanaagsan uulaahunada saddex wej ayay ku wanaagsan marka ugu horayda ruwaadda wariday oo uulaahunna ku wariday oo jasmiday a ka badan tan kale muslimay ku taalla uulaahunna waxyaalaha axaadiista lagu rajaxayna ka mid ta inuu muslim ku yaallo kalmo tirmiddi ku yaallo oo waa ka sixa badanya tan kaleetana waa jasmi oo kuma jiro waxa weeyaan taradud oo inay shaku raawi tahay iyo in kale kaas la iskuma hayso taas waa jasmi oo shakimo kuma jiro weliba waxaa lagu sii darayaa afraad xagga macnahana waxaa fiican uulaahun oo sababtoo ah marka ugu horayda cara haddii lagu daro lix gooroo biyaha ka dabamari laakiin haddaad tira midda ugu dambaydaan ku daraa laasim biyo kalaad u baahane midda ugu hor ugu dambayd haddaad ku darto caro dee weelkii nadiif kuu noqonma soo ma jeedid marka xagga macnahana taasaa wanaagsan xagga sanad ahaanna xoog badan waana jasmi marka waxaa la qaadanaa riwaayadda ah uulaahun sidaasaana loo dahirin eyga eeyaha la dahirayaana waa dhammaan eeyahoo dhan ha ahaado midkii la ysku idmay in la hayso karo sida eyga waardiyaha ah kan xoolaha ilaaliya eyga beeraha waardiyeeya midka ugaarta soo qabta iyo midkaas duurka jooga iyo midka gaaladu haysato waxba qaban oo guriga iska joogo aysan bannaanayn oo xaaraanta tahay in la haysto dhammaan isku dar eygii laysku fasaxay in la hayo waa midka nacfiga leh oo beeraha waardiyeynaya oo ugaarta soo qabanaya xoolaha waardiyeynaya iyo midkay xaaraan tahay in guriga lagu hayo waa midkaan shaqada qabayne dhammaan waxa weyn waa wada najaas sidaasaana loo isticmaala nabiguna ma kala qaadin sala allahu calay wasalam وعن أبي qتاaدة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi رasuuلka إلaahi صلى الله عليه وسلم qaaل wuxuu yidhi في الhirةi في شhأن الhirة bsd arinteeda wuxuu nabigu ka yidhi ama mukulaasha إnahaa bsadu laysat ma ahan bنajasi نajaas inamaa wax kale maan hiya bisadu min aطawaafiina kuwa wareega ayay ka mid tahay calaykum dushiina ku wareega أkrajahu أربaca afartiyaa soo saareen وصaxaxahu tirmidiyu imaamu tirmidina wuu saxiix yeelay wabnu khusaymana wuu saxiix yeelay xadiidka sidaas xaafidku uu caddeeyey waa xadiid saxiixa oo imaamu tirmidi iyo ibnu khusayma waa saxiix yeeleen wuxuu kaloo sheegay xaafid ibnu xajar laftirkiisu kitaabkiisa talqiisulxabiirka ah waxaa kaloo saxiix yeelay alimaamu اlbukhaari cuqayliyaa saxiix yeelay daarulqudni ayaa saxiix yeelay marka waa xadiid saxiixa oo haabit ah raawiga wariyey abi qataada la yidhaahdaa abi qataada magaciisu waa alxaari ibnu ribciy alxaari ibnu ribciy alansaari alkhasraji ows iyo khasraji u qaybsama ansaartuye isagu waa khasraji radia allaahu canhu wuxuu kala qayb galay nabiga sala allahu calayh wasalam duulaankii waxa weeyaan uxud ee gaaladu ay soo qaadeen iyo wax alla wixii ka dambeeyey ee khazawaad ah faarisu rasuulilaahi yaa lagu magacaabaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh sida saxiix muslimka ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam safaradiisa safar ka mid ah isagoo daabadda saaran nabigu inta hurdooday daabadda xoogaa dhan u leexday inuu ka dhaco ku sigan ayuu isku tiiriyey markaasuu nabigu markuu hurdadii ka kacay sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi xafidaka allah bimaa xafidta bihi nebiyahu ilaaha kugu xifdiyo xifdintii aad xifdiday nabigiisa muslin ayaana sheegay oo wariyey macnaha muslin ayaana wariyey wuxuu dhintay konton iyo afar markay hijiriyadu ahayd magaalada madiinuna ku dhintay radia allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidka wuxuu faa'iideynayaa bisada inaysan najaas ahayn taasuu faa'iideynaya nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi inahaa bisadu laysat ma ahan binajasin najas bifatxi ljiim najas waxaa la yidhahdaa shayga najaasta daatadiisu taha la yidhahdaa najas waa masterkii najisa waxa weeya shayga daatadiisu ay tahay najaasta a la yidhahdaa najas ficilku waa najisa yanjasu najas shayga daatadiisu najaasta sida kaadida iyo saxrada la yidhahda najas inama almushrikuuna najasun waa najaas daatadooda qalbigaa najaas uga jirtaa najaas oo macnawiya wey laakiin shayga hadduu najaasoobo oo maro najaasa ku dhacdo lama yidhaha najasun ee waxaa la yidhahdaa najisun jiimkaa la hoos dhigaa najisun haddii la yidhaha macnaheeda waa mutanajis shay najaasoobay wey laakiin asal daahira ahaa khalaas waxaa ku filan in la daahiro laakiin haddii jiimta laka dhigo la yidhaha najas shayga daatadiisaba najaas adugu saxara ma daahiri karta may marka waa shay daatadiisuna najaas tahay hadii la yidhaha najas marka waxa weya eygu waa najas daatadiisaa najaas laakiin bisadu najas ma aha najas ma aha ciladiiu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi inamaa wax kale maan hiya hiya bisadu min adawaafiina kuwa wareegay ka mid tahay calaykum dushiina ku wareega waa wareega dawaafiinta khaadumiinta le dadka khaadumiinta sida khaadunku qofka ugu yimaadoo ka tago mar kale ugu yimaado bisadu waa noocaas oo kale xaggay guriga ka soo gelin alaabtaasi afka gelin xaggay marin intay fadhiisan sidaasoo kale wey macnaheeda waa maxay haddii najaas la yidhaahdo oo ilaahay najaas ka dhigi lahaa kama dhigine waad ku dhibtoo lahaydeen wey maxaa yeeley iska ilaalinteedaa dhib kaliya ah taasuna waxay ka mid tahay qaacidada weyn ee la yidhaahdo almashaqatu tajlibu taysiira qaacidadaas fiqiga qayb ka mida wey almashaqatu tajlibu taysiira dhibaatadu waxay soo jiidaa fududayn shareecadu waa fudayd sidaas darteeda ilaahay addoommadiisa naxariis uu u naxariisanayo maadaama bisadu ay dadka ku dhex wareegayso haddii la yidhaha waa najaas weelkaanay afka gelin kaasay gelin dadku way dhibtoonayaan شhaرeecadana dhib ilaahay weyna ma yeelin laysa عalayكum في الdiin min xaraج marka min aلطawaaفiina waa saas kuwa dhexdiina ku wareega ayay ka mid tahay ciladii waa midaas ciladii hadday midaas tahay marka dhammaan xayawaanka la nool dadka ee dhexdooda ku wareega ee la jooga ee iska ilaalintiisa lagu dhibtoonaa dhammaantood waa daahir marka maxaa ka mid a dameerkiiyaa ka mid a faraskiyaa ka mid a baqashiyaa ka mid a dhammaan xayawaanka waxa weeyaan dadka la nool ee haddii la yidhaha waa najaasa iska ilaaliya ay ku dhibtoonayaan waa daahir afkoodaa daahira korkoodaa daahira haddee waa la cunaa kuma dhihin hade dameer waa la cuna kuma dhihin cunid kitaabu dacaama loogu tegaa kaas ma dhowa cunid halkaan looga hadli maa ee waxaan ku leeyahay korkiisa iyo afkiisu waa daahir wey waa daahir dhammaan xayawaanaadkaas baqasha waxa weeyaan iyo dameerka isaga faraska de jirkiisaaba iska xalaalo waa la cuni karaaba iska daa isaga faraska laakiin kuwa irigkooda xaaraantay waxaa ka mid a jiirka ama dooliga saad u taqaano waa daahir hadduu weelka afka geliyo kama hadlayno maruu dhintay haddii ridu baktido rida ariga hadday baktido soo nijaasman ayaduba dee haddii jiirku baktiyaasna waa nijaas soo ma jeedid laakiin intuu nool yahay waa daahir maxaa yeele asagaaba bisada ka darane weelkaanu afka gelin kanuu gelin caaw dhan uu wareegi soomaadan dhammaan waxyaalaha sidaas dadka ula nool waa noocaas waa daahir waa daahir taasna waa laga qaada taasna waxay kutusaydaa shariicada islaamka fudaydka iyo raxmad inay ku dhisan tahay ilaahayna addoommadiisa uu u naxariisto u fududeeyey وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي nin reer baadiya ayaa yimid fabaala wuxuu ku kaadiyey فيi طaa'فaةi الmasjidi masjidka dhinaciisa fazajarahu ninkii waxaa canaantay annaasu dadkii fanahaahum dadkii waxaa ka reebay annabiyu nabigii salى الlahu عalيه wasalam falamaa qadaadhe markuu dhammaystay ninkii bowlahu kaadidiisa amara nebiyu nabigaa amray sala allahu calayh wasalama bidanuubin wadaan weyn oo biyaa bidanuubin wadaan weyn oo mimaa in biyo ah fa uriiqa waa lagu daadiyey biyihii calayhi cala albowli kaadidii korkiisa muttafaqun calayh xadiidkan saxiix bukhaari muslim aan isku waafaqeen raawiga xadiidka wariya waa anas ibnu maalik ibnu natri anas ibnu malik ibnu natri kunyadiisa waxaa la hahda abuxamza alansaari alkhasraji khaadimu rasuulillaah waa rasuulka ilaahay adeegihiisii sala allahu calayh wasalam nabiga markuu madiine yimi toban sano ayuu jiray hooyadiisa u keentay hooyadiis waa ummu sulaym bintu milxaan rasuulkay u keentay sala allahu calayh wasalam ha kuu qaadumeeyey ku tiri rasuulku u qaadumey jiray tobankii sano ee nabiga sala allahu calay wasalam madiine uu joogay nabigu waa u duceeyey saddex shay ugu duceeyey allahuma akfir maalahu wa waladahu wa adkhilhu ljanna ilaahu maalkiisa badi oo caruurtiisa badi oo jannada geli saddexdaas ugu duceey laba ka mida waan arkuu yidhi tii kalena waan rajayna maxaa yeelay wuxuu yidhi caruurta iska daa kuwa caruurtaydu sii dhaleen aniga intaan dhalay waxaan qabri dhiguu yidhi boqol labaatan iyo shan inta anugu aan dhalay wey kuway sii dhaleen iska daa waa kuwuu qabriga dhigay xataa kuwii noolaa iska daa arlada waxa weeyaan iyo beeraha xaggoodana sida ilaahay ugu barakeeyey beertaydu sanadii laba goray dhashaa huy meesha dadka kale ay hal mara ay waxa weyan miraha u dhasho marka tii kalena ilaahay baan ka rajaynaa hu yidhi basro ayuu aakirkiisii degay halkaas ayuuna ku dhintay hijriyadu markay sagaashan aheyd isagoo boqolkii gaaray ama ku dhowaaday oo sagaashan iyo sagaal ayay aqwaasha gabalkooda yidhaahdeen qaarna boqol iyo saddex ayba yidhahdeen sagaashan iyo sagaaluu jiray macnaha hijriyada isaga sagaashankii u dhintay markay hijriyadu aheyd laakiin de ahaan meequu jiray sagaashan iyo sagaaluu jiray iyo boqol iyo saddexuu jiray labada qowlba waa jiraan xadiidka macnaha uu faa'iideynayo xadiidka anas qaala wuxuu yidhi anas jaa-a acraabiyun nin reer miyigaha yimid dadka miyiga loo nisbeeyey nin ah fa baala wuxuu ku kaadiyey fii daa'ifati masjidi masjidka qayb ka mid ah dadka reer miyiga xoogaa fiqiga iyo waa ka fog yihiin carabtana qabla alislaam dhaqankoodu wuxuu ahaa kaadi wuxu hadday tahay inaa waxba lala fogaano meesha lala sii jeesto hadday saxaro tahay ina lala fogaado dhaqankaa sidaas ahaa sida loo sheekaysanayo inuu meelahan la fariisto qofku kaadida saasay ahaayeen marka haddee tacaaliimtii islaamkana mausan wax badan kama baran markaas kahor oo markaas ayuuba waxa weeye uu yimid agteeda marka masaajidka qayb ka mid wuxuu u qaatay sidii inay tahay markaas masaajid geeskiisa ku kaadi markuu ku kaadiyey fasajarahu naasu dadkii canaanteen oo lagu qeliyey arkee jooji masaajidka kaadida taas marka maxay ku tusaydaa in waxa weeyaan masaajidka in la xushmeeyo kaadida iyo najaasada iyo qurunka laga ilaaliyo inay ahayd arin macruuf ah oo saxaabadu ay yiqiineen fiiri dadkii o dhan waa qayliyeen xataa qof maaha taas waxay ku tusaydaa masaajidda in la ilaaliyo nadaafadooda najaasada iyo qurunka laga ilaaliyo inay ahayd arin macruufa oo laga yaqaano bayna saxaaba taas marka waa inay dhaqan noo noqoto oo masaajidayada aan dahirno oon ku dadaalno qurunka iyo nadaafad darrada in aad looga ilaaliyo waxay kaloo ku tusaydaa almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar munkarka reebidiisa saxaabadu say ugu dadaali jireen fiiri shaygaan waa munkar rasuulkii waa joogaa sala allahu alayh wasalam masjidin lagu kaadiya waa munkar mar ayay waaxiday ku wada dhawaaqeen fiiri marka munkarka haddaad aragto laasim waa inaad sooda xataa qof waxa weyn kaa oqoon badan hadduu joogo inaad hadashaa ceeb maaha wixii munkar hadday yihiin ma aha soo uma jeedid laakiin hal arina ayaa ka hoos baxday arrintaasna nabiga sala allahu alay waslm ayaa ku baraarujiyey oo waa maxay munkarka marka la suulinaa waajib waxaa ka ah inaan munkar ka weynu ka dhalan munkarka inaad isaga dhan la suuliyo oo macruuf lagu bedelaa waa waajib munkarka inta la suuliyo munkar ka yar in lagu bedelaana waa waajib haddaan macruuf ba maxdiya la keeni karin macruuf maxdiya haddaan la keeni karin ee ay tahay munkarka haddii la suuliyo mid ka yar inuu imaanayo waa waajib in la suuliyo sida midka ka yar loo keeno waa waajib haddii laakiin munkarka markaad suulido mid ka weynu uu imaanayo xaaraan wey in la suuliyo hadda bal u fiirso masjidka kaadida inuu ku sii wado waa munkar laakiin munkar ka weynaa ka dhalan haddii lagu qayliyo maxaa yaele saddexaa imaanay ko kaadida marka lagu kala gooyo ninkan waa xanuunsana qof kaadi lagu kala gooyo waa xanuunsana taasu waa dhibaato ko labo haddii la yidhaha istaag ka istaag meesha korkiisa iyo maradiisaba najaasaa gaari waa dhibaato kale iyo munkar kale soo laba ma ah dii la eryado wareer kaka meesha xagguu ku kaadino xagguu ku kaadila waa socdaa kaadida meeqa meelay ku dhibci ya haddii nin halkan ku kaajay la eryado masaajidkii meeqa meeloodaa najaasoobi daaf badana dhowr meelood ay noqon awal hal meelay aheede munkarkii waa siyaada soo maha khalaas saddexdaasaa imaaneen laakiin haddii loo daayo meeshiisa ku dhammeeya waa hal munkar halkaas waa qaacido weyn oo waxaa laga qaataa ah waxa weeyaan munkarka haddaan la wada suuli karin labada munkar midka yaraa lagu dif la qaadana dafcu acdami dararayni birtikaabi akhafihima labada waxa weeyaan munkar midka yar waa in lagu dhaco qaacido waxa weyaan caamaduba iska taqaano akhafu dararayn laakiin qaabka ay u adeegsadaan ay qalad tahay wey laba labada caamada waxa weyaan waa la yaabaaho xadiidkan oo ah inama alacmaalu binniyaat qaabkay u istidlaalaan caamadu ugu cayaaraan iyo qaacidadan fiqiyada ee culummada mujtahidiinta ay xaqa u leeyihiin oo caamadu iska deliishato oo leey akhafu dararayn wey uu leey waa akhafu dararayn akhafu dararayn miyaa taqaan adiga yaa kuu sheegay waa maqashay akhafu dararayn macnaheedu waxa weeye labada darar ma ahane dariiqo kale lama heli karo isagoo dariiqo kale la heli karo u leey akhafu dararayn eedo laba dhib dhibkan yaraan door waxaana dhici karta labada dhib mid aan ahayn wadda aan ahayn in la heli karo markaasoo kale akhafu dararayn lama yidhaah waa in labadooda wadda aan ahayn oo aysan jirin markaasna labadooda midda yar sharcan marka la fiiriyo sharciga lagu miisaamo midda yar lagu dhaco haddaan labadooda laga badbaadi karin laakiin ayadoo dariiq kale la heli karo oo labadaba laga badbaadi kara akhafu dararayn meeshaa ma yaallaba marka taas weeye masaladan qaacidadaasay ka mid tahay dafcu acdami dararayni biirtikaabi akhafihima laba darar midka weyn in lagu difaaco kan yar in lagu dhaco masalada iyo qaacidada laga qaato weeye iyadoo adilo badanna le xadiiskan kaliya ma ahani fanahaahum nabiyu nabigaa ka reebay sala allahu calayh wasalam nabigu waa ku dhawaaqay laa tasrimuhu yidhi ha ku kala goynina kaadida taasuna waxay keentay salaadaa la galay markii markii salaadii la galay ninkii wuxuu ku ducaysanaa salaaddii dhexdeeda allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axadda ilaahu anigii maxamed noo naxariiso ilaahu hal qofa noola naxariisan waa kuwii ku qayliyey soo ma jeedid nabigu salaada markuu ka baxay sala allahu alay slm wuxuu yihi laqad xajajta waasica war arin walasaca ilahay naxariistiis waa ballaaran tahay ayaad soo koobto labadeenna nagu koobto soo ma jeedin taas marka waxay ku tusaydaan rifqiga iyo dhimrinta wanaagga ay leedahay dadka in loo dhimriyo xumaanta marka laga reeba dadka in loo dhimriyo xumaanta marka laga reeba nabiga usluubkiisi taasuu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh in loo dhimriyo markuu nabigu kadibna wuxuu ku yidhi waa u yeeray markaasuu ku yidhi ina haadihi lmasaajid laa tasluxu lishayin min hada albowl wala alqadir masaajiddu uma suubato wax ka mida kaadidan iyo qurunka inamaa hiya lidikri اllahi wsalaati wa qira'ati اqur'an masaajidan waxaa loogu talagalay alla lagu xuso lagu tukado qur-aan lagu akriyo saasaa loo dhisay marka taas maxay kutusayda masaajidda waxa loo dhisay iyo qurunka sida looga ilaaliyo marka nabigu xukunkiina waa u sheegay waana u dhimriyey taasaa wanaaga marka saxaabada laftigooda uula hadlo inamaa bucidtu muyasiriina nabigu wuxuu ku yidhi war waa laydin soo saaro ilahay wuxuu idiin soo diray inaad ummadda u fududaydaan walam tubcau mucasiriina inaad ummadda ku cuslaydaan laydinma soo dirin saasuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh falamaa qadaa ninkii markuu dhammaystay bowlahu kaadidiisa amare nebiyu nabigu waa amray sala allahu calay wasalam bidanuubin wadaan wadaan weyn danuubka waxaa la dhahdaa dalowga weyn ama wadaanta weyn aa la yidhahdaa oo min maa in biya weliba markay biyuhu ku jiraana la yidhaha danuub haddaan biyo ku jirin haba weynaatee danuub maba la yidhahdaba marka waa in laba shay laga helo waa inay weyn tahay biyana ku jiraan markaasaa la yidhahdaa danuub falamaa qadaa ninkii markuu dhammaystay bowlahu kaadidiisa amara nebiyu nabigu wuxuu amray sala allahu calayh wasalam bidanuubin wadaan weyn oo min maa in biyo ah fa uhriiqa calayh waa lagu daadiyey ma dhihin carradii gura carradii gura nabigu ma dhihin sala allahu calay wasalam riwaayo daciifaa leh khuduu maa baala calayhi min turaabin fa alquuhu carrada uu ku kaadiyey gura ee tuura waa daciiftaas hadda taasu qiimo ma leh ee midka saxiixa waxa weeye nabigu gura ma dhihin ee waxa weeye wuxuu yidhi biyaha ku dul shuba taasu maxay ku bartay marka carrada sida loo daahiriyo ya dhulku hadday nijaasowdo carrada lama guro haddii najaasadu jurmi leedahay najaasadu hadday shay jurmile tahay waa in ayadii la qaado laakiin haddaysan wax jurmiya lahayn biyaha lagu dul shugin mideeda kale meeshaas waxaad marka ka qaadatay laba shay kaadida dadku waa najaas iyo carrada see loo daahiriya labadaasaad fiican mideeda kale shay marka la daahirinayo biyaha kora looga shubaa sida xadiiskan oo kale xataa mara haddaad daahirinaydo dad badanaa dharka iyo markay daahirinayan waxay sameeyaan baaldi biyahay halkaan dhiganayaan maradii najaastaha ay ku ridayan haddee taas xalad soo ogaatay baaldi biya qullatayn miyuu dhanye ma dhama soo maahan mare najaasa waa lagu riday soo maahan baaldigiina najaasow biyihiina najaasoobe waxa weyan maraduna awalay najaas ku aheed khalaas meeshaad ku waratay salaada lagu tukadaana ma ansaxaydo marka shayga la mayrayo waa in biyaha kor looga soo shubaa taasna waa muhiim in guryaha la geeyo oo gabdhaha waxa weyn dharka mayraya la baro fiqiga iyo aadaabta dharka loo mayro iyo shay kastoo la daahiraya waxaa su-aal ah mutulaal hadduu yahay ama shamito yahay amase shumac uu gurigii ku gogla yahay see loo daahirin waktigii nabiga taasu ma jirin sala allahu calayh wasalam carrada ayaa jirtay carradana biyaha hoosay u gelayaan waxaa la weydiiyey su-aashaas hay-at kibaar اculamaa ayaa la weydiiyey oo uu ka mid yahay sheekh cabdilcasiis ibnu baas oo uu ka mid yahay ninka leeha cabdirasaaq cafiifi oo uu ka mid yahay cabdalla qudayaan iyo kayrkood sida ku taalla fataawaha lajna daa'ima ayaa la weydiiyey lajnada waxay ku jawaabeen najaasada caynteeda waa in la suuliyo meesha horta hadday najaasa taalla ka qaad wax najaasaa markaadan ku ereg biyo tiro badan ku shub ma anfacaydo inaad mara qoyan ku masaxdo maa yanfac biyo tiro badan ku shub sida nabigu yidhi loogu shub sala allahu calay wasalam khalaas markaad kadib iska masaxo gurigaaga nadiifso sidaasay daahir ku noqon way diideen inta la weydiiy xale saddex goor haddaan masaxna ka war waxba kama jiraanay yidhahdeen sida nabiga yeel ku shub biyo marka maxaad samayn marka hore horta najaasada caynteeda meesha ka ta markaad najaasada caynteeda suulido meesha wax najaasaha ka muuqan biyo tiro badan ku shub meesha ilaa shumaca inaad fujido ama rogan qaato wax fudud ma aha soo maaha markaas kadib masaxo oo qalajiso meesha sidaasna waxa weeya fataawaha lajina daa'ima bal ka eega وعn بن cmر رضي الله عنهma qاaل qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu yidhi uxilat lanaa waxaa naloo xalaaleeyey maytataani laba bakti iyo wadamaani laba dhiig faama almaytataani labada bakti faljaraadu waa ayaxa iyo walxuutu malayga wa ama damaani labada dhiigoo naloo xalaaleeyey fadixaalu waa beerka yaraha iyo walkebidu beerka weyn akhrajahu axmed ayaa xadiidka soo saaray wabnu maajana waa soo saaray wa fiihi dacfun dacfiyaana ku jira xadiidkan xadiidkan waa daciif xadiidkan waa daciif marka marfuuc laga dhigo oo nabiga loo kor yeelo sala allahu calayh wasalam waa daciif laakiin waxaa haabitahoo saxiixahoo sugan asagoo ah waxa weeye qowl cabdulaahi bni cumar ibn khadaab cabdulaahi bni cumar laftirkiisa qowlkiis isagoo ah oo ah uxillat lanaa maytataani wadamaan cabdulaahi ibni cumaraa yidhi taasaa saxiixoo haabit ahoo sugan taas ayaa saxiixa oo haabit ahoo sugan a'imo badanaana saxiix yeeleen middaas cabdulaahi bni cumar oo uu ka mid yahay abu zurca alraasi abu xaatim alraasi oo uu ka mid yahay daarulqudni xaakim iyo bayhaqi iyo kayrkood ayaa saxiix yeelay xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka markuu sheegay abu zurca iyo abu xaatim inay saxiix yeeleen wuxuu yidhi hiya fii xukmi اlmarfuuc haddii la yidhaahdo moogtahay waa saxaabi hadalkiis muxuu noqday mawquuf soo ma waa mawquuf mawquufkaas lahu xukmu rafci xadiis nabiga loo kor yeelu la xugun egya sababtoo ah saxaabi hadduu yidhaahdo uxilla lanaa kadaa shaygaasaa naloo xalaaleeyey ama uu yidhahdo xurima calaynaa kadaa shaygaas waana la ka xarimay ama uu yidhahdo umirnaa bikadaa saasaana la amray ama uu yidhahdo nuhiinaa can kadaa saasaana la ka reebay cidda wax xalaalayda ama wax xarimtay ama wax amartay ama wax reebtay waa nabi sala allahu calay wasalam ee cid kaletoy ka qaadan jireen xalaal iyo xaraam ma jirto marka waxa weya xadiidku marfuucuu ku xugun yahay sidaas darteeda sida xadiis marfuuca ayuu xukunkiisa leeyahy xadiidku xadiidka saxaabiga wariyey waa cabdullaahi ibn cumar ibn اlkhadaab radia allahu tacaala canh cabdullahi ibn cumar ibn khadaabna tarjamadiisa xalan soo marnay soo ma ah ku laaban mayno marka fiqi ahaan xadiidka waxaa laga qaadan dhiigga asal waa xaaraan dhiigga asal waa xaaraan qur-aankana sidaasaa lagu caddeeyey qur-aankana sidaasa ilaahay ku caddeeyey xurimat calaykum اlmaytatu wاdam qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman calىa طaacimi yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan ow daman masfuuxan weliba dhiigga neefka marka la gowraco ka burqanayo wey kaasa kow ka ah marka dhiigga asal waa xaaraan maxaa yeelay istinaha soo reebidda uu leeyaha labadaanaa naloo xalaaleeyey macnaheeda waa inta kale inay xaaraam tahay haddii asagoo dhan xalaal yahay macno ma yeelateen labadaana naloo xalaaleeyey hadday int asagoo dhan ba xalaal wada yahay labadan maxaa loo soo reebi macnaheeda waxa wey inta kale dhiig waa xaaraam dee qur-aankaana sariix ku ah oo caddeeyey dhiig waa xaaraam labadaan waa xalaal marka labadaan dhiig waa xalaal labada dhiig waa xalaal labadaas dhiig oo ah beerka yaraha iyo beerka weyn waa dhiig fariistay maogta dhiig laakiin annaga kama hadlayno dhiigga inta neefka la qalo loo dhigo weel ee warshad la geliyo lasoo beereeyo kama hadlayneeday kaas kama hadlayo ee midkaan ilaahay beerka ka dhigay wey iyo beerka yarahan ilaahay sameeyey labadaan alla sameeyaan ka hadlayna kuwaasaa xalaal laakiin waxa weyn xaaraan aad adigu waxa weyn meel geliday ee baraf ka soo dhigtay kaas kama hadlayno marka waa noocaas dhiigga waxa weyn dhammaantiis waana xaaraan dhammaantiisna waa najaas oo dhammaantiis waxa weyn waa najas insha allahu najas inuu yahayna marka aan gaarno oo xaydka aan marayno ayaan ijmaacaadka ahlucilmiga masaladaas aan wax ka soo rari doono insha allah waana najaas waana xaaraan labadaas unbaa ka ah wax daahira dhammaan waxaa kaloo laga faa'iidaysan wax alla wixii baktiya waxaa loola jeedaa xayawaankii naftu ka dhacdo ayadoo gowrac sharciya aan la gowricin waxaa soo gelaya laba shay marka wixii la gawra ayadoon la gawricin naftu ka dhacdo gowrac sharci ah laba shayaa soo gelayda wixii ayadoon cidna gawricin iska dhinta oo naftu ka dhacdo ko iyo wixii la gowraco gowrac aan sharci ahayn gowrac aan sharci ahayn waxaa ka mid ah waxaa gowracay qof gaal ah oon yahuud iyo nasaarana weliba ahayn gaal aan ahlu kitaab ahaynaa gowracay waa khalaas waa bakti waa bakti waa bakti ama waxaa loo gowracay ilaahay qaybkiisa waa bakti oo yabaro iyo jinniyo ayaa loo gowracay waa bakti marka wixii gowrac aan sharci ahayn la gowrac oo dhan a la ihahdo bakti dhammaan marka waana xaaraan waana najaas inay xaaraam tahayna qur-aanka caddeeyey baktiga waana najaas afara laakiin laga soo reebin afar daahiraha jirta afar ayaa daahira laba waa labadan oo waxa weeyaan fa ama almaytataani faljaraadu waa ayaxa iyo walxuutu malayga malayga xalana waa soo ogaanay kalluunka inuu xalaal yahay xalana waan soo ogaanay huwa ahahuuru maauhu alxilu maytatu marka waa daahir waa la yska cunin wax allo wixii badda ku nool oon meel kale ku noolaa karin hadduu dhinto naftu ka dhacdo waa la yska cuni hadduusan qurmin ousan haddee waxa weya wax qurmayo oo khabiisa noqon kan kalena waa ayax laba kalaa jirto daahira banu aadanka maydkiisu lama qasho banu aadanka maydkiisuna waa daahir walaqad karabnaa bani aadam ilahyna najaas maahan qofku haddii naftu ka dhacdo najaas maahan korkiisu shayga afraad ee najaasta aan ahayn marka naftu ka dhacdaana xadiidkan xadiiska ku xigu noogu imaan doona insha allah afartaasaa marka baktiga ah waxa weyaan daahir ah oo aan najaas ahayn waa daahir laba waa ayaxa iyo kalluunka iyo maydka banu aadanka iyo waxa weeyaan wax alla wixii markay nool yihiin haddii xibin laga jaro dhiig uusan ka imaahayn qulqulaya wax alla wixii taasuna xadiiska soo socda ayay noogu imaan insha allah uxillat lanaa waxaana loo xalaaleeyey maytataani laba bakti iyo wadamaani laba dhiig fa ama almaytataani labada bakti faljaraadu waa ayaxa iyo walxuutu kalluunka wa ama damaani labada dhiig falkebidu waa beerka iyo wadixaalu beerka yaraha beerka yaraha akhrajahu axmed ayaa soo saaray wabnu maaja wa fiihi dacfun dacfiyaa ku jira oo waxa weyan cabdiraxmaan ibnu zayd ayaa waxa weyan xadiidka sanadkiisa ku jira waana daciif وعn أbي هريرة رضي الله عنه قال qاaلa رasuuل اللhi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi slى الله عليه وسلم إdaa وaقaca الذubaabu tixsigu hadduu ku dhaco فيi شharaabi أxadiكم qof inin ka mida cabitaankiisa falyqmisu hoos ha u geliyo ثuma markuu hoos u geliyo kadib liynزicu ha iska bixiyo faإna فيi أxadi جanaaxayhi labadiisa garab midka mid ah daa'an cudur ayaa ku sugan wa fil aakhari garabka kale ama baalka kalena shifaa'an dawaa ku sugan akhrajahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa xadiiska soo saaray wa abu daawuudana waa soo saaray wa abu daawuudda wuxuu ku siyaadiyey wa innahu tixsigu yabtaqi wuxuu isku ilaayaho ku taagsadaa bijanaaxii garabkiisa alladii garabka fiihi dhexdiisa addaa-u uu cudurku ku jiro xadiidkan bukhaari ayaa wariyey siyaadadana waxaa wariyey imaamu abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyay waana saxiix sheekh naasiudiin albani saxiixu uga dhigay saxiix abu daawuudka xadiidka marka wuxuu noo sheegayaa haddii ay dhacdo oo cabitaankeenna ama sharaabka uu tixsi ku dhaco tixsigaas sidaan ula macaamilayno ma daadinayna cuntadana wax tixsigu ku dhacay ma doonayn miyaan leenna maya taas waa idaacatlmaal waa xaaraan maalka iyo nimcada inaad ku cayaarto ilaahay ku siiyey nimcada adigu ilaahay ku siiyey saad rabta kama yeeli karti nimcada allah ku siiyey waa inaad ku maamushaa si sharci ah ma ahan inaad tidhaahdo waxba qiimo ma lehe anugu waa iskaa heli karaa dad waxaa lala hadlay mindha aan sharaab kale hebi karin e aniga xoogaa waa ii diyaarsan tahay maya waa inaad sharciga siduu yahay u raacdaa marka hadduu ku dhaco hoosaad u gelinen hoosaad u gelinay nabiga sala allahu alay slm wuxuu yidhi idaa waqaca markuu ku dhaco adubaabu tixsigu fii sharaabi axadikum qof inin ka mida cabitaankiisa falyaqmisuu hoosa u geliyo uma markuu geliye kadib liyanzicu ha bixiyo ha soo bixiyo soo bixiyo iska tuur ha cunine markaad bixido ciladiyaa nabigu sheegay marka sala allahu calayh wasalam cilladu waxay tahay fa ina fii axadi janaaxayhi labadiisa garab mid ka mida daa'an cuduraa ku sugan labada baal midaa cudur kaga dhegan yihi wa fil aakhari kan kalena shifaan caafimaad akhrajahu lbukhaariyu wa abu daawuud wuxuu ku daray wa inahu tixsiga yabtaqi waa isku ilaaliyaa markuu ku dhaco meel bijanaaxii garabkiisa alladii garabka fiihi dhexdiisa addaa cudurku ku jiro markuu dhacaya midka cudurka ahu waalka gelina xayla dawadan iyo isku ilaalina inay u baaqi noqoto rabaysan ka dayacmin marka sida u ugu baaqi noqoto marka uu dhacayo garabka cudurka garabkaasuu ku ridanaa weelka adiga marka cudurkii gel cabitaankii si caafimaadkaana uu lid ugu noqdo uga hortago geli wada geli khalaas cudurkii iyo caafimaadka ha is heleen bahalkan iska tuur halkaas marka waxaa cad oo laga qaadanaa markaas tixsiga xayan wa mayitan inuu daahir yahay maxaa ilaha hadduu najaasi cabitaankaaga dhex gelin maa lagu dhihila ee kadib iska cab marka hadduu nool yahayna waa daahir hadduu dhintana waa daahir taasaa horta laga qaadana taasaa laga qaadana marka cabitaan hadduu ku dhaco waa sidaas haddii uu kaaga dhacna sidaad yeeli laheedna waa xukunka kale oo laga qaadana culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa looga qiyaasana tixsiga dhammaan xayawaanaadka la eg eg ama ku dhow dhow miisaanna waxa u aha yidhaahdeen kullu maa laysa lahu nafsun saa'ilatun waa dhammaan wax kasta oo haddii xibin laga jaro dhiig qulqulaya ama dareeraya aan lahayn wixii haddii markuu xibin laga jaro aan dhiig ka imaanayn dhammaan kaasay ku xigan yihiin waa tixsigii waa shinidii waa xoonkii waa waa ku wad adiga sidaas waa kaneecadii kaneecada mid qof soo cuntay oo ka dheregtay kama hadlay laakiin midda kale waxaa kaleetoo xadiiska laga qaadana xayawaanaadka wax dhiba kaneecada iyo waxa lamidka wixii wax dhiba waa la lay karaa wixii xayawaan ah oo dhib kugu haya sun aa lagu buufi kara waa la dhammay karaa hay hadda tiksi maraq hadduu kaaga dhacana sheeh eed hoos u gelida miyuu noolaana ma noolaanaya hadde maxaad u dishay isagaa ku dhibay saa cabitaankaagiiu sun dhex gelsheeyey wax alla wixii xayawaan ah oo wax dhiba saasaa loo laynaa marka waa la buufinaa sunaa lagu buufinaa laakiin dabka laguma gubo hade kii asagu soo doonta maahan hadde kii cabitaankii iskaga dhacay kululaa asagaa iskaga dhacdu kuma ridin laakiin si kale ayaa loo laynaa xayawaanka wax alla wiii wax dhiba wax alla wiii wax dhiba waa la laynaa وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي النبي وحيد صلى الله عليه وسلم ما قدع وحي لغا غويو من البهينة نافك وحولها ما قدع وحي لغا غويو من البهينة نافك حولها والحال هي يد حية أي نوشهي فهو كاسو ميت وبخت وبخت وحي ناف حولها نول لغا غويو سغو نول وبخت akrajo abu daawuud ayaa soo saaray watirmidiyu wa xasanahu xasanuu ka dhigay wa lafdu lafdigaanuna lahu tirmidi ayuu u sugnaaday xadiidka ahlucilmi badan ayaa qawiyeeyey waxaana ka mid ahlucilmigaas qawiyeeyey xaakim xaafidu dahabi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekh naasiudiin albani ahlucilmi badan ayaa qawiyeeyey waxaan rabaa alimaamu tirmidina xasan ayuu ka dhigay abuwaaqid alleysi wuxuu caan ku yahay kunyadiisa magaciisana waa laisku khilaafsan yahay waxaa la yidhaahdaa alxaaris ibnu cawf sida uu caddeeyey imaamu tirmidi raximah llahu tacaala wuxuu ka mid ah saxaabadii horey u islaamay oo ka qayb galay beder sida qowlka saxiixahu yahay reer madiine ayuu ka mid ahaa kadib ayuu maka u baxay makuu muddo deganaa makuuna ku dhintay hijriyadu markay ahayd lixdan iyo sideed xadiidkana wuu soo ikhtisaariyey xaafidku ee sabab ayuu lahaa oo abiwaaqid wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu madiine soo galay dadku waxa weeye geela kurusyada ayay ka goosan jireen idahana waxay ka goosan jireen barida geeliyo socda ayay kuruska ka goosanayaan ama idihii baridii ka goosanayaan intaas ayaa la cunayaa markaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam yidhi maa qudica min albahimati wa hiya xaya fa huwa mayta wixii laga gooyo xayawaanka bahiimada waa geela iyo ariga iyo lo-da wixii laga gooyo iyagoo nool waa bakti sidaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkan marka culummadu waxay u ictibaariyaan inuu yahay qaacida cadiima min qawaacid alaxkaami ka mid ah qaacido weyn oo qawaacidka axkaamta ka mid ah taasoo ah wax kasta ee xoolaha laga jaro iyagoo nool waa bakti ha ahaato kurus ha ahaato bari ha ahaato wax kale marka waa bakti macnaheeda waxa weeye neefkaas laga jaray baktigiisa xugunkuu lahaa ayuu qaadanaya oo haddii xugunkiisu najaas ahaa waa najaas waana xaaraam lama intifaacsan karo wuxuu taabtaana waa najaas sida geela ariga looda iyo waxyaalaha kale iyo ugaarta iyo waxa weye xukunkaasna waa xukun itifaaqa sida shaykhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawa juska koob iyo labaatanaad safxada sagaashan sideedaad uu ku cadeeyo yihi wahada muttafaqun calayhi bayna alculamaa waa qowlkaas waa mid la ysku waafaqsan yahay culimmada dhexdooda wax alla wixii laga jaro xoolaha iyagoo nool inay ku xugun yihiin marka waa nuucaas laakiin haddii xayawaanka laga jaray baktigiisuba uu daahir xalaala yahay sida kalluunka iyo ayaxa hadda wixii laga jara iyagoo noolna xalaalu noqona marka waa caam xadiidku laakiin waa caamun makhsuus oo waxaa laga soo reebayaa wixii laga jaro kalluunka iyo ayaxa labadaas ayaa laga soo reebayaa wallahu subxaanah wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed